amniga koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaan deganayn sanado badan dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlaha milatariga oo ka dhan ah ururka al-shabaab inuu dhowaan bilaabmi doono kaasi oo lagu soo celinayo amniga awoodaha dowladdana lagu ballaarinayo haddaba qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana waanu kaga hadlayna caqabadaha amniga ayaanu idinku soo gudbinaynaa halkan waxaana qaybtana ay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee magaalada muqdisho wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh ayaana warbixintaasi soo diyaariya oo inoo soo jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta koowaad barnaamij taxana oo aan uga hadlayno xaaladda nabadgelyo ee dalka soomaaliya qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa xaaladda amni ee magaalada muqdisho iyo saameynta shacabka ay ku yeesheen qaraxyada iyo hoobiyaasha xilliyada qaar ku dhaca xaafadaha magaalada muqdisho inkastoo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay dareemayaan neecaw nabadgelyo haddana mararka qaar waxaa magaalada ka dhaca qaraxyo iyo hoobiyaal xilliyada qaar lagu soo tuuro magaalada caasimadda ee muqdisho dadka magaalada muqdisho ku nool saameyn weyn ayay ku yeelatay falalka amni darro ee ka dhaca magaalada waxayna si joogta ugala kulmaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mid ka mid ah haweenka magaalada muqdisho ayaa ka sheekaysay xaaladda nabadgelyo ee magaalada iyo sida ay dareemayaan waayo waxaan ka baqaynaa dhibaatooyinkii aan soo marnay inaan dib ugu noqonno waan dareemi karnaa dhibaatooyinka ay leeyihiin hoobiyayaasha iyo madaafiicda habeenkii dhaca hoobiyana ma garan kartid habeen meel uu kaa jiro iyo meesha uu kuugu soo dhaco teeda kaleeta habeenkii markaa maqasho qof walba oo bini-aadan ah waxa uu isleeyahay macnaha ma sidiyaa soo noqon doonto ma muqdishoa wax kale ka dhici doonaa qalqal aada u weyn iyo cabsi fara badanay nagu abuuraysaa inta badan qaraxyada iyo falalka amni dare markay dhacaan waxaa goobta soo gaaro ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa amisom kuwaasi oo baaritaano ka sameeya goobta uu falku ka dhacay iyadoo muqdisho ay ka dhacayaan qaraxyo iyo weeraro qorshaysan haddana waxaa muuqanaya isbeddel iyo horumar magaalada laga dareemayo fursado badan oo shaqooyin ayaa ka abuurmay magaalada taasina waxay ka dambeysay markii xaaladda magaalada ay soo bedelaysay sanadihii lasoo dhaafay injineer cabdiqaadir cumar xasan oo muddo ka badan shan iyo toban sano ka maqnaa dalka wuxuu ka shaqeeyaa qurxinta guryaha ama samaynta decorationka sanad ka hor ayuu ka yimid dalka sacuudiga oo muddo ka shaqaysanayay wuxuu ii sheegay in muqdisho ay tahay magaalo dagaalada sokeeye kasoo kabanayso haatanna lagu shaqaysan karo xaaladda nabadgelyo ee ka jirta dalka marka wax walba wax loo fiiriyo aada ayay u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo taariikhda lasoo maray waxaan dareemayaa isbedel wanaagsan oo maalinba maalinta ka dambeysa wanaag ah tan iyo intaan dalka imid aragtideeda markaan ka hadlo xaaladda nabadgelyo xaaladda istiqraar bulshada iyo waxfahamkeedaba inuu hor u saaci jiro dadka waa la wada dhibaatooday nabadana rabisteeda waa la wada rabaa laakiin waxaa jirta faham bulsheed ilbaxnimo taasna waa la wada gaari doonaa haddana maaragtay meel wanaagsanay maraysaa dadka arrimaha gaashaandhiga ku xeldheer ayaa aaminsan haddii la helo wada shaqayn shacabka iyo dowladda inay wax badan iska bedeli karto xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada muqdisho waa kan korneel cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladda waxaan filahayaa iyadu xilkiibayba haysaa horta ayagu ha u diyaar garoobeen ha kaashadeen dadka nadiifkaa oo dalkan amnigooda wax ka qaban kara yacnii muqdisho ilaa shan boqol kun oo arday baa joogta laba boqol oo laba boqol oo kun oo arday waxay ka qayb qaadan kartaa amniga haddaan loo tegin oo aan maamulkii jiray uusan wacyigelin oo dalka inay leeyihiin loo sheegin hataa waxaan dareemahay waa gaabka la dareemahayo bulshadii iyo dowladdaaba kala xihan markaasaa shacabku waxayba u haystaanba dowladdu waa ayaga ee dowladdu shacabka maaha marka in dowladdu ku dadaasho hanashada qalbiyada shacabka markaana ay abuurto ciidan tayo iyo tiraba leh dhinac walbana ka dhisan amnigana suga dowladda federaalk ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay wax ka qabanayso falalka amni darro ee ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxayna dowladdu bilowday inay shacabka kala hadasho sida amniga loo sugi karo iyo ciidamada inay la shaqeeyaan shacabka wasiirka amniga cabdikariin guuleed ayaa muddooyinkan waday kulamo gooni gooni uula lahaa qeybaha bulshada bulshadii iyo hay-adihii amnigaah inay kala maqan yihiin ama aysan wada shaqayn toos ah aysan ka dhaxaynin runtii waxay dhaawac ku tahay amnigii sugidiisa dhaawac ku tahay waxay dhaawac ku tahay shaqadii hay-adaha amniga ayay dhaawac ku tahay si kastaba ha ahaatee horumarka iyo isbeddelka ka jira magaalada muqdisho waxaa barbar socda weeraro qorshaysan iyo qaraxyo si kadiisa ku dhaca kuwaasi oo saameyn ku yeesha dadka shacabka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay arrimaha amniga dalka qaybta labaad maalinta berita waxaad ku dhagaysan doontaan xaalada nabadgelyo gobolada ka baxsan gobolka banaadir iyo awoodda ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolada koonfurta
aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo warbixintaasi qaybta koowaad inala socotiinayay haddii allaha awoodda la ogolaado idaacaddeena berritana waxaad ku maqli doontaan qayb labaad oo ka mida taxanaha barnaamijyadaasi aanu ku eegayno nabadgelyada soomaaliya halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington